بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته الكرام ومن سلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد أخواتي في الله waxaa insha allahu tacaalaa aynu maanta kelimaad kooban ka qaadan doonaa mowduuca akhuuna iid uu tilmaamay ee dowru lmara fi lmujtamaci alislaami waxaa se aan ka horreysiin doonaa biidni illaahi jalla sha'nu muqadimo ama hordhac aynu ku tilmaamayno islaamku halka uu haweenka dhigay iyo halka ay gaala dhigtay iyo xaqiiqo ahaan dumarka cidda sharaftay ee qiimo u yeeshay iyo cidda dullaysay waayo maanta waxaynu ognahay baaqiyo fara badan iyo dhawaaqyo fara badan oo soo baxaya oo gaalada iyo inta u sacabatuntaa ay u badan yihiin oo loogu baaqayo ama had iyo jeer dumarka la maqashiiyo in la xoraynayo ama xuquuq ka maqnayd loo soo celinayo marka waxaynu iftiimin doonaa biidni illaahi jalla sha'nu horta dumarka yaa xaq siiyey yaa sharfay oo karaameeyey yaa sadilay oo duleeyey ma islaamka mise waa gaalada waxaynu caddayn doonaa biidni illaahi subxaanah inuu islaamku yahay ka haweenka sharfay ee karaamo siiyey gaaladuna inay ahaayeen kuwa duleeyey ee godka ku ridayay iyadoo nool maantana inay xaqdarro tahay iyo dulmi islaamkii haweenka godkii lagu riday ka soo saaray in loo muujiyo inuu dulmiyey la moodo gaaladuna xaq laga duutiyey inay u soo celinayaan walaalayaal waxay xaqiiqadu tahay acdaa'u lislaam waxay hadhiyo habeen u taagan yihiin siday waxa weeyaan ay ula dagaalami lahaayeen islaamka iyo ehelkiisa waxay ku dadaalaan hadhiyo habeen oo ay u taagan yihiin siday waxa weeyaan iftiinka islaamka u bakhtiin lahaayeen waxay ogaadeen bulshada islaamka meelaha ugu nugul ee laga soo geli karaa inay yihiin dumarka iyo daayarta labadaas ayay culayska saaraan waxay ogaadeen haweenaydu inay udubdhaxaadka bulshada tahay inay asaaska iyo gundhiga dadka ay tahay waxay ogaadeen haanigun bay ka tolantaaye hooyadu inay iyadu asal u tahay mujtamaca inuu hagaago iyo inuu halaagsamo labadaba waxay ogaadeen idaa saluxat ilmar'a saluxa almujtamac wa idaa fasadat ilmar'a fasada almujtamac haweenaydu haddii ay xumaato bulshada intii kale waa xumaanaysaa waayo waa warshada ama masnaca wax soo saarka badan ee midhaha iyo ubaxa ku soo biirinaya bulshada marka hooyadii haddaanay hagaagsanayn midhihii ka soo baxayana dee hagaagi maayaan laakiin hooyadii hadday hagaagto midhaha iyo hamaraadka iyo ubadka iyo tafiirta ay ku soo kordhinaysa tirada ummadda nebi muxamed iyaguna waa hagaagayaan walaalayaal waxaynu haddaba tilmaamaynaa xaqiiqa ahaan islaamku inuu haweenka sharfay marka ugu horeysa wakhtigii jaahiliga ahaa ee islaamka ka hor kaanat ilmar'atu muhaanatan madluumatan laa xaqa lahaa xataa fii mujarad alxayaa waxay haweenaydu ahayd wakhtigii jaahiliyada islaamka ka horeeyey mid la dulmiyo oo xaqeeda la duudsiyo o la dulaysto oo xataa inay noolaato xaq aanu lahayn mujarad nolol keliya wax kale iska dhaafeen fakaanuu yakrahuuna wilaadata albanaat waxay nici jireen gaaladii iyo jaahiliyadii hore in habla loo dhalo haddii markaa habla loo dhalana laba ayay kala dooran jireen imaa an yadfinuunahaa xaya aw yatrukuunahaa lilisticbaad inay nolol ku aasaan oy xabaal ololiyaan iyo inay iska daayaan si loo dulaysto oo waxa weeyaan loo addoonsado ilaahay waxau ihi subxaanah waidaa bushira axaduhum bilunhaa dalla wajhuhu muswadda wahuwa kadiim yatawaaraa min alqowmi min suuءi maa bushira bih ayumsikuhu calaa huunin am yadusuhu fi turaab alaa saaa maa yaxkumuun ilaahay waxa uu ku yidhi fii haadihi alaaya marka midkood loogu bushaareeyo inan baa kuu dhalatay waa dadkii hore eh waxaa wejigiisu ahaan jiray mid mugdi oo madow uu saaran yahay murugada iyo qoomamada u soo hoyatay darteed markaasaa waxa uu isweydiin jiray yatawaaraa min alqowmi min suu'i maa bushira bih yacnii isagoo marka hore iska qarinaya qoomkiisi iyo reetolkii waxaan loogu bushaareeyey xumaanta uu xun yahay darteed isagoo dadkii ka dhuumanaya ayaa waxa uu isweydiin jiray ayumsikuhu calaa huunin am yadusuhu fi turaab tolow ma dulli iyo xumaan iyo ceeb baad ku haysataa mise carrada hoosteedaad ku aastaa alaa saa'a maa yaxkumuun waxaa xumaaday oo xun waxa ay xukumayaan gaaladu xukumkooda ayaa xumaaday walaalayaal aayaddan rabbi waxa uu inoogaga warramay oo inooga warbixiyey in jaahiliyadii hore siday hablaha iyo dumarka u necbaayeen midkood inan baa kuu dhalatay haddii lagu yidhaahdo inuu horta murugo iyo qoomamo darteed wejigiisu la madoobaan jiray dabadeed maalintaasoo dhan ragga qayrkiiya uu iska qarin jiray waayo wejiba ma siin karo dee inan baa u dhalatay iyagu siday u haysteen markaasuu weliba isweydiin jiray tolow ma dulli iyo ceeb ayaad isaga haysataa ha la addoonsadee mise nolol baabad iskaga aastaa halkaasaa xaalkii jaahiliyadu taagnaa markaasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu amray inaanay waxa weeyaan awlaaddii iska layn oo rabbi uu tilmaamay inay waxa weeyaan nolosha xaq ku leeyihiin oo rabbi waxa uu ihi jalla sha'nuh walaa taqtuluu awlaadakum khashyata imlaaq naxnu narsuquhum waiyaakum ina qatlahum kaana khiطan kabiiraa war ubadkiinna hallaynina hablayaynna maba caydhnimo idinkoo ka cabsanaya annaka ayaa iyaga arsaaqayna waa ubadka eh idinkana annaka ayaa idin arsaaqayna waayo ubadkaa dilkoodu waa dembi weyn ayaa rabbi uu yidhi subxaanahu wa tacaala waayo arsaaqadda ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa haya wamaa min daabbatin ilaa cala allahi risquha wayaclamu mustaqaraha wa mustawdacaha kullun fii kitaabin mubiin wax arlada dul socdaa ma jira dad iyo duunyo yacnii noole arlada dul socdaa ma jiro ilaa hadduu jirase ilaahay dushiisa ayaa arsaaqadiisu noolaha ahaatay oo rabbi baa arsaaqaya waayo rabbi ina allaha huwa arasaaqu dulquwati almatiin ilaahay jalla shaanu isaga ayaa ka wax arsaaqa ah awoodda adagna iska leh wa kaayin min daabbatin laa taxmilu risqaha allahu yarsuquha wa iyaakum wa huwa samiicu lbasiir ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu tilmaamay yacnii inuu isagu yahay daabad kasta ka arsaaqaya rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam kama fii saxiixi iljaamici min xadiidi abi umaama waxa uu ihi ina ruuxa alqudusi nafatha fii ruucii ana nafsa lan tamuuta xataa tastakmila ajalaha watastawciba risqaha faاtaquu اllaha waajmiluu fi اطalb wala yaxmilana axadakum istibطaaءu الrisqi an yaطlubahu bimacصiyaة اllah faina allaha tacaala laa yunaalu maa cindahu ila biطaacatih waxa uu nabigu yihi salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh waxa uu malakuljibriil ii waxyooday inaanay nafina dhimanayn ilaa ay ajasheed iyo arsaaqadeeda oofsato ay dhammaystirato yacnii quruskii laguu qoray iyo arsaaqad xabad kimisana ha noqotee arsaaqadii uurka hooyadaa laguugu qoray ilaa aad dhammaysato dhiman maysid ajashii iyo muddadii laguu qoondeeyey ilaa aad qaadato dhiman maysid waa wax qoran nebigu waxau ihi markaa fattaquu llaha waajmiluu fi alab haddaba allah subxaanahu wa tacaala ka cabsada ficlan limaa amara wa tarkan limaa nahaa wuxuu idin faray idinkoo yeelayo falaya wuxuu idiin diidayna ka tegaya wa ajmiluu fi alab waxaanad qurxisaan sidaad wax u doonaysaan oo tabaca iyo shaqada iyo sacigaad u socotaan iyo arsaaqadda aad doonaysaan si wanaagsan oo xalaala ku doona xaaraan ha ku doonina walaa yaxmilana axadakum istibطaaءu risqi an yaطlubahu bimacصiyat اllah midkiinna yaanu ku xambaarin arsaaqadda uu raagsaday ama risiqa hore ugu iman waayey inuu macsiyo iyo dembi iyo xaaraan ku doonto yaanay ku xambaarin fa ina allaha tacaala laa yunaalu maa cindahu ilaa biطaacatih waayo alla agtiisa waxa yaalla laguma gaadho taacadiisa iyo waxa weeyaan cibaadadiisa mooye wax kale laguma gaadho walaalayaal waxaa marka nusuustaasi ay tilmaantay gaaladii hore ee ubadkooda si sahlan u layn jirta iyagoo caydhnimo iyo faqri iyo maxaad siin doontaa iyagoo ka cabsanaya waxa allaahu ku yidhi ubadkaa halaynina waayo dilkoodu waa dembi weyn ibnu kaiir aayaadka markuu sharxayo waxa uu yidhi hadihi اlaayaة اlkariimaةu daalaة calى ana allaha arxamu bicibaadihi min alwaalidi biwaladi waxay aayaddan qur'aankii daliil u tahay oy tusinaysaa in ilaahay addoommadiisa uga naxariis badan yahay waalidku waladkiisa raxmadda uu hayo liannahu yanhaa tacaala can qatli اlawlaad waayo waxa ilaahay u diiday waalidkii inay awlaaddoodii laayaan kamaa awsaa biاlawlaadi fi lmiiraaث sidii dhaxalkaba waalidka uu awlaadda ugu dardaarmay dhaxalkooda inaanay ka duudsiin oo aanay ka dulmiin walaalayaal waxa weeyaan markaa ibnu kaiir wuxuu aayaddaa ku tilmaamay maadaama ilaahay waalidkii uu ku yidhi waalidkiiow awlaaddiinna halaynina in ilaahay addoommadiisa uga raxmad badan yahay waalidku raxmadda uu weladka u hayo aabbuhu ilm ilmihiisa naxariista uu hayo hooyada beerka jecele naxariistay ilmaheeda u hayso waxa ka weyn ta allaahu u hayo addoommadiisa aayaadkaasaanay ka caddahay walaalayaal waxaa cumar ibnu lkhaaab uu yidhi radia allaahu canhu wa ardaah kuna fi اljaahiliyati la nacudu liلnisaءi shayئa falama jaءa alislaamu wadakarahuna allah ra'aynaa lahuna calayna xaqa waxau yihi wakhtigii jaahiliyada ee islaamka aanaan soo gelin ee gaaladaanu ahayn haweenka waxba umaanaan tirin jirin wax allo waxaanu iska saari jiray iyo xaq iyo xurmo aanu u haynay haweenka may jirin laakiin cumar ibnu khaaab waxa uu yidhi laakiin islaamku markuu yimid ee ilaahay arrinkii haweenka u xusee uu qur'aanka ku soo hadal qaaday ee suwar dhan loogu magac daray ee arrinkoodii lagaga warramay suuratu nisaa suuratu lmujaadila yacnii suwar qur'aana iyo aayaad qur'aaniya arrinkoodii lagu soo hadal qaaday markaasaa ra'aynaa lahunna calaynaa xaqaa waxa cumar uu yidhi markaas ayaanu u aqoonsannay xaq iyo xuquuq inay haweenku nagu leeyihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala dilkaa ay ubadkooda laynayeen isagoo ka hadlaya waxa uu yidhi waida almaw'uudatu su'ilat biayi dembin qutilat waxaad hostaa nebi allow xilliga tii waxa weeyaan nolosha lagu aasay ee la xabaal ololiyey wakhtiga la isweydiin doono qiyaamaha biayi dembin qutilat dembigee lagu dilay maxay galabsateen naftan lagu gooyey la isweydiin doono wakhtigaas bal xus cumar ibn اkhaaab waxaa laga soo raray sida imaamu shinqidi adwaaulbayaanka uu ku xusay waxa uu yidhi amraani fi اljaahiliyati aaduma axaduhumaa yubkiinii wاlaakharu yudxikunii laba arrimood oo jaahiliyadii aan sameeyey midkood waa iga oohiyaa midkoodna waa iga qosliyaa ama aladii yubkiinii waxa uu yidhi arrinka iga oohiyaa waxa weeyi faqad dahabtu biibnati lii liwa'diha fakuntu axfiru laha alxufra watanfudu turaaba can lixyatii wahiya laa tadri maada uriidu laha waxau yihi inantaydii ayaa waxaan u qaaday oon u kaxeeyey si aan nolol ugu soo aaso wuxuu yihi xabaashaan anuu inantaydaa u qodayo waa wakhtigii gaalnimada iyo jaahiliyada iyaduna ciidda iyo carada ayay garhkayga ka masaxaysay mana garanayso waxaan la doonayo hadda iyadaan xabaasha u qodayaa iyaduna garhkaygaabay ciidda ka tirtiraysaa oy ka masaxaysaa waxa uu ihi faidaa tadakartu dalika bakaytu arrinkaa markaan xasuusto waan ooyaa walukhraa arrinta kale aan ku qoslaana waxa weeyaan buu yidhi cumar kuntu asnacu laha kuntu asnacu ilaahan min atamri adacuhu cinda ra'si yaxrusunii leyla sanam yar intaan timir ka samaystoon idhaa sanamkani waa ilaahaygii ilan waa waktigii uu gaalka ahaaye ayaa wuxuu yidhi sanam aan timir ka sameeyey ayaan habeenkii madaxayga dhigaa oon idhaahdaa sanamkanaa ilaalinaya ila ilaah baaban moodayaaye waxau ihi faidaa asbaxtu mucaafan akaltu waagu markuu ii barya anoo caafimaad qabana waan cunaa marna waa ii ilaahoo sanamkanaan ilaah ka dhiganayaa marna dib baaban u cunayaa waxau ihi faidaa tadakartu dalika daxiktu min nafsii taa markaan xasuustana caqli xumadii gaalnimadu ay lahayd ayaan ku qoslaa oo dee naftaydaan ku qoslaa waxay taasi markaa tilmaamaysaa yacni bahalnimadii iyo waxashnimadii ay gaalada iyo jaahiliyadii hore haweenka kula noolaayeen iyo inaanay nololba u ogolayn ubadkiiyo awlaadda iyagoo caydhnimo iyo waxa weeyaan faqri ka cabsanaya nebiguna salى اllahu عalayhi wasalam xadiidu ibni mascuud fi saxiixayn waxaa la weydiiyey ayu dembi acdam nebi allow dembi la gale maxaa u weyn qaala an taqtula waladaka makhaafata an yacama macak waxa u ihi cafwan ayu dembi acdam markii la yidhi waxa u ihi an tajcala lilaahi niddan wahwa khalaqak dembiga u weyni waa inaad ilaahay u yeesho waxaad barbar dhigtood cibaadada kula lamaanayso isagoo alla ku abuuray macnaha adduunyada dembi laga galo waxa u weyn ilaahay inaad u shariig yeesho ood cibaadadiisa cid kale shuraako kala dhigto waxa ibn mascuud uu yidhi ina dalika la cadiiman uma ayo walle arrinkaasi waa arrin weyn ee maxaa ku sii xiga qaala an taqtula waladaka makhaafata an yacama macak waxa uu yidhi nebigu inaad ilmahaaga u disho adoo ka cabsanaya muxuu kula cuni ayaa dembi ugu weyn marka shareecada islaamku waxay tilmaantay dilka awlaadda la dilayay dembi weyn inay tahay oo wax sahlan aanay ahayn haddaba xaaladdu iyadoo sidaasa oo haweenaydu wakhtigii gaalnimada iyo jaahiliyadii islaamka ka horreysay aan haweenka nololba loo ogolayn ayaa islaamkii u yimid fasaana allahu xaqa almar'ati fi lxayaa wa nahaa can qatliha wa tawacada qaatilaha bilcadaabi alaliim markaasaa ilaahay waxa uu dhowray xaqii nolosha ay ku lahayd haweenaydu waxaan u rabbi diiday oo dadka ka nahiyey in haweenkii la dilo oo nolol lagu aaso waxaan u rabbi ugu goodiyey goodi iyo waciid adag cidda disha cuquube iyo cadaab daran inuu marinayo rabbi subxaanah bal ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu u yeelay ajar iyo abaal weyn ninka haween habla intuu dhalo weliba barbaariye ee tarbiyadooda hagaajiya ajar gaara oon ragga kuba soo aroorin ayaa hablaha ku soo arooray oo saxiixaynka waxaa ku sugan xadiidu caaisha inay caaisha tidhi jaa-atnii imra'atun wa macaha bnataan haweene ayaa ii timid iyadoo laba hablood ay dhashay wadata tas'alunii falam tajid cindii hayra tamra waxba ii weydiisanaysoo baahi baa haysay waxay tidhi markaa agtaydii kamay helin xabba timira mooye wax kale waayo guriga nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ma ahayn sida guryaha maanta ku wax waliba cunto iyo cabbitaanba meel walba uu ka buuxo oo bannaanka laga yaabo badhkii in lagu soo daadiyo xaaladda guryaha nebi moxamed iyagoo ahaa dadkii ugu khayrka badnaa sidaa may ahayn caaisho oo ooridii nebi moxamedi waa taa leh xabba timira mooye wax kale agteeda way ka weyday waxay caaisha tidhi markaa radia allaahu canha fa acطaytuhaa iyaaha faqasamtuhaa bayna bnatayha xabaddii timirta ahayd intaan haweenaydii siiyey ayaa waxay u kala goysay oy u kala jabisay labadii hablood ayay xabaddii timir ahayd u kala jeexday midba jeexsiisay fadakhala nabiyu sala allahu calayhi wasalama faxadadtuh waxay tihi nebi moxamed baa gurigii soo galay markaa sheekadii baan u sheegay markaasaa rasuulku waxa uu yidhi man ibtuliya min haadihi albanaati bishay faaxsana ilayhinna kunna lahu sitran min annaar ninka lagu imtixaamo wax hablahan ka mid ah oo macnaha habla ay u dhashaan dabadeed hagaajiya tarbiyadooda oo hanuuniyo oo u samafala waxay xijaab uga noqdaan naarta naarta ayaaba rabbi kaga xijaaba allahu akbar yacnii iska dhaaf in la laayo oo nolol lagu aase eh waxa loo yeelay qofka inani ay u dhalataa inuu ajar iyo abaal dheeraada ka helayo hadduu hagaajiyo oo naartaba lagaga xijaabayo islaamku waxa uu haweenayda ka yeelay shariikata arajuli fi lxayaat mid ninka nolosha la wadaagto oo xaq ku leh allah waxa uu ihi tabaaraka wa tacaala yaa ayuha annaasu inaa khalaqnaakum min dakarin wa unha wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allahi atqaakum waxa uu rabbi yidhi dadkiiow waxaanu idinka abuuray mid lab iyo mid dhadig waa aabbaheen aadam iyo hooyadeen xawaa waxaananu idinka yeelay shucuub iyo qabaa'il kala duwan si aad isu aqoonsataan oo nin walba xigtadiisa iyo xididkiisa iyo cidda dhiiggiisa iyo dhaxalkiisa leh uu u garto laakiin rabbi waxa uu tilmaamay sida loo kala fadli badan yahay loo kala mudan yahay oo waxa uu ihi ina akramakum cinda allaahi atqaakum laakiin waxaa idinku karaamo badan ilaahay agtiisa oo idinku qiimo badan ka idinku cabsida iyo cibaadada badan maaha ka idinku cuudka iyo adduunka badan maaha ka idinku adduunka iyo ubadka badan maaha ka idinku nasabka iyo reerka badan laakiin waxa weeyaan ka idinku cabsida badan waxa uu islaamku haweenayda ka dhigay shariikata arajuli fi althawaabi waalciqaab mid ragga la wadaagta habka abaalmarinta iyo cuquubada oo wanaag hadday samaysana abaalmarin wanaagsan ka helaysa xumaan hadday samaysana dee cuquubo iyo cadaab ka helaysa liyucadiba almunaafiqiina waalmunaafiqaat wاlmushrikiina wاlmushrikaat wayatuuba allahu calى اlmuؤminiina wاlmuؤminaat wakana allahu gafuura raxiima waxa uu rabbi tilmaamay yacni macaasida iyo xumaanta dee in munaafiqiintii iyo mushrikiintii rag iyo dumarba ay ku cadaab mudanayaan mu'miniinta iyo mu'minaadkana allah inuu ka toobad aqbalaya abaal wanaagsanna ay ku helayaan waxaa kaloo alla subxaanahu wa tacaala uu yidhi man camila saalixa min dakarin aw unha wahuwa mu'min falanuxiyanahu xayaaةa طayiba walanajziyanahum ajrahm biaxsani ma kanuu yacmaluun ruuxa camal wanaagsan sameeya rag iyo dumarba isagoo mu'min ah yacni qofka iimaan iyo camal wanaagsan labadaa sifo kulansada ee la wada yimaada rag iyo dumarba allah waxau yihi waxaanu ku noolaysiinaynaa adduunyada nolol wanaagsan aakhirana abaal wanaagsan ayaanu ku siinaynaa camalkii wanaagsanaa ee uu sameeyey dartii walaalayaal haweenaydu axkaamta shariicada ragga ayay kala mid tahay ilaa waxa deliilku u gaar yeelay ee ragga ay kaga soocan tahay mooyaane waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi sida ku sugan xadiidkii caaisha fi sunan inama annisaau shaqaa'iqu rijaal haweenku waa ragga jeexoodii mar hadday jeexii ragga yihiin mar haddii haweenku ay ragga jeexoodii yihiin dee waxa weeyaan axkaamtii ayay la wadaagayaan ilaa maa khasahu daliil waxa daliilku uu gaar yeelay ee ay ragga kala gaarka yihiin mooyaane sida dee axkaamtii caadada iyo dhiigga dhalmada iyo waxyaabaha la midka ah uurkii ciddadii ay tirsanayeen daryeelkii iyo xadaanadii ubadka naasnuujintii waxyaabahaas ay dee la gaarka yihiin axkaamteeda mooye waxyaabaha kale ee salaadii iyo soomkii iyo cibaadaadkii iyo takaaliiftii kale dee raggii ayay kala mid yihiin walaalayaal haweenaydu wakhtigii jaahiliga dhaxalka xaq umay lahayn oo iska dhaafinay xoolo dhaxashe iyadaa sida xoolaha loo dhexli jiray islaamku waxa uu yeelay xaq inay u leedahay dhaxalka inay ka qayb qaadato oo allah waxa uu yihi lilrijaali nasiibu mima taraka alwaalidaani walaqrabuun wlلنisaaءi nصiib mima taraka اlwaalidaani واlأqrabuun mima qala minhu aw kahur nasiiba mafruuda raggu dheef iyo qayb bay ku leeyihiin wixii waalidka iyo xigtadu ay ka tagaan xoolo dumarkuna qayb iyo dheef bay ku leeyihiin wixii waalidka iyo xigtadu ay ka tagaan markaa sida raggii ay wax u dhaxlayaan ayay haweenkiina wax u dhaxlayaan walow haba kala badsadaan oo ninku gabadhu intay helaysa libinlaabkeeda haba helo lidakari milu xadi اlunhayayn sababtuna waxa ay tahay dee isaga ayaa meherka bixinaya oo mariinka bixinaya oo masruufka bixinaya oo jihaadkii u baxaya oo takaaliiftii iyo xilkii dibaddu isagu saaran yihi maadaama xilkaasi uu saaran yahay inuu ka badsadaa dhaxasha dhaxalkii ama waxa weeyaan miiraadkii iyo dhaxalkii inuu badsadaa xaq buu u yeeshay waayo xilka saaran baa ka weynkii dumarka oo suurtagal ma aha yacni in la yidhaahdo xilkaasina waa ku saaran yahay dhaxalkiina isku yani si siman ayaa u qaybsanaysaan wakhtigii jaahiliga haweenayda marka uu odaygu yani odaygu ka dhinto waxa loo dhexli jiray sida xoolaha loo kala dhexlo oo ikhtiyaar umay lahayn ninkay doonto inay guursato fafi lbukhaariyi min xadiidi bni cabaas kaanuu ida maata arajulu kana awliyaauhu axaqa biimra'atih waxay ahaayeen jaahiliyadii hore mid marka uu ninku haweenaydii ka dhinto waxay ahaan jireen ninkaa dhintay xigtadiisu kuwa haweenaydiisii cid walba iyagu ka xiga in shaaa bacduhum tasawajaha wain shaauu zawajuuha wain shaauu lam yusawijuuha hadday doonaan barhkood waa guursan jireen hadday doonaanna cid kaley u guurin jireen hadday doonaanna cidna umay guurin jirine mucallaq bay ka dhigi jireen waxaan cidina guursan fahum axaqu biha min ahliha iyaga ayaa cid walba uga mudnaa oo siday doonaan ka yeeli jiray markaasaa alla uu soo dejiya aayaddan rabbi uu ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaxilu lakum an tarituu nisaaa karaha kuwa iimaanka laga helayow xalaal idiin ma aha haweenkii khasab inaad ku dhaxashaan oo xoolahoodii aad qaadataan oo iyagii sidaa doontaan aad ka yeeshaan xalaal arintaasi idinma aha yacni gabadhii ayaa ikhtiyaarka loo siiyey ninkeedu marka uu dhinto cidda ay guursanayso laakiin ninka xigtadiisii xaquma laha inay iyagu siday doonaan ka yeelaan hadday raalli ka noqoto inay guursato ninka xigtadiisii walaaladii ilmaadeeradii oo ay dumaalaan waa arrinta aynu dumaasha nidhaahnee dee dumaashii hadday raalli ka noqoto dhibaato ma leh laakiin haddaanay raalli ka ahayn lama khasbi karo kay doontay guursan kartaa islaamku haweenayda waxa uu sharfay iyadoo inan ah oo rasuulku waxa uu ihi man ibtuliya min hadihi albanaati bishayin faaxsana ilayhina kuna lahu sitran min annaar ajar baa ku soo arooray ninka inani u dhalato ee hagaajiya in naarta lagaga xijaabayo islaamku haweenayda wuxuu sharfay iyadoo oori ah oo zawjo la qaba ah nebigu waxa uu ihi khayrukum khayrukum liahlihi wa ana khayrukum liahli kama fii muslimin can caaisha waxaa idinku khayr badan ka reerkiisa ugu khayr badan anaana reerkiisa ugu wanaagsan haddaan nebi muxamed ahay sala allahu calayhi wasalam waxa uu islaamku haweenayda sharfay iyadoo hooye ah oo saxiixaynka waxaa ku sugan xadiidu abi hurayra nin inuu rasuulka u yimid dabeed uu ku yidhi man axaqu nnaasi bixusni saxaabati yaa rasuula allah rasuulkii allow dhaqan wanaagayga iyo samafalkayga yaa u xaq badan qaala ummuk qaala uma maada qaala ummuk qaala uma maada qaala ummuk qaala uma maada qaala abuuk nebigu waxa uu ninkaa ku yidhi samafalkaaga hooyadaaba ugu xaq badan wuxuu yidhi yaa ku xiga wuxuu yidhi hooyadaabaa ugu xaq badan wuxuu yidhi yaa ku xiga hooyadaabaa ugu xaq badan buu yidhi markii afraad buu yidhi aabbaha allahu akbar hooyadii saddex jeer markii xaqa la siiyey ayaa markii afraad uu yidhi nebigu aabbaha hooyada halkaa la dhigay islaamku miyuu sharfay mise wuu duleeyey xaqiiqadu waxa ay tahay karaamada iyo sharafta uu islaamku siiyey mid la soo koobi karo ma aha wakhtigii jaahiliga waxay ahayd haweenaydu mid intaasoo nin ay wadaagaan oo yacni haweeney keliya intaasoo nin ay wada qabaan iyagoon dan iyo muraad ka lahayn wax meherana aan siin wax daryeelana aanu samaynay markaasaa islaamku markuu yimid waxa uu ka dhigay haweenaydii hal nin inuu guursan karo keliya oo dadka kale aanay wadaagayn meher buu u yeelay u badhax tiran oo iyada aanay cidina la wadaagin aabbaheed iyo hooyadeed toona oo iyadu siday doonta ay ka yeelayso oo rabbi waxau ihi waaatu nisaaa saduuqaatihina nixla fain tibna lakum can shayin minhu nafsa fakuluuhu hanii'an marii'a war haweenka siiya meherkooda siiya hadday iyagu idiin haneeyaan oy wax ka mida idin siiyaan dee cuna laakiin iyagaa xaqu leh xaqooda siiya siday doonaan iyagaa ka yeelaya walaalayaal xaqiiqadu markaa waxa ay tahay oo aan ku soo koobayaa muqadimadaas islaamku haweenayda sharafta iyo qiimaha intaa leeg ayuu siiyey markaasaa maanta gaalo iyo inta u sacabatumaysaa intay inoo yimaadeen waxay naga dhaadhiciyeen oo haweenkeennii in fara badan oo ka midii ay u dhaganuglaadeen oo ay rumaysteen annaka ayaa xaq laydinka duusiye idiin soo celinayna annaka ayaa idin xoraynayna ayaa gaaladii ay leeyihiin xaqiiqaduna waxay tahay xuriye maahee waa taxriiru lwusuuli ilayha waa macnaha haweenayda si sahlan in loo soo gaadho oo yacni ay noqoto hilibkaa bannaanka yaallay haaddu ay ka dhargayso sida ay gaala doonaysaa waa sidaa waa haweeney aan xishood lahayn bay rabaan oon xijaab lahayn bay rabaan oon hoy lahayn oo bannaankaa meeraysanaysa oo ma'aaribtooda iyo dantooda ay ka gutaan oo siday doonaan ay ka yeelaan oo ay waxa weeyaan badeecadahooga ku xayeysiiyaan yacni qiimihii haweenka waxay ka dhigeen wax inta la qaawiyo quruxdooda bannaanka lasoo dhigo raggu ay badeecadooda ku iibsadaan oy ku soo bandhigtaan taasay ka dhigeen islaamkuna wuxuu ka yeelay dheeman iyo dahab iyo wax qiimo badan oo qarsoon oo gurigeeda sharaf ku leh oo marka la guursadana guriga ninkeeda sharaf ku leh oo mar walba asturan waxa qiimaha lana waa la qariyo waa la asturaayo bannaanka lama soo dhigo acdaau lislaam haweenayda muslimadii sharafta ay leeda iyo karaamadeeda markay arkeen ayaa ay dooneen sharaftaa inay ka xayuubiyaan wallahu yuriidu an yatuuba calaykum wa yuriidu aladiina yatabicuuna shahawaati an tamiiluu maylan cadiima allah wuxuu idinla doonayaa inuu idinka toobad aqbalo khayrkiiyo wanaagga uu idinku hanuuniyo kuwa xumaanta iyo shahawaadkooda raaraacayaana waxay doonayaan inaad leexataan qad badat ilbaqdaau min afwaahihim wamaa tukfii suduuruhum akbar cadaawaddu gaalada afkooda ayay ka soo ifbaxday laabtooda waxay ku qarinayaan baa ka weyn walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yaruduukum can diinikum in istataacuu ka zuuli maayaan inay idinla dagaalamaan ilaa ay diintiinna dib idinka celiyaan hadday karaan raallina idinka noqon maayaan ilaa ay diintiinna idinka saaraan khulaasadu waxa ay tahay gaaladu haweenaydu halkay sharafta ku lahayd intay u diideen ayaa waxa ay doonayaan inay madaxa u geliyaan meel aan munaasabkeedii ahayn oo waxay yidhaahdeen ragga la tartan waxay yidhaahdeen madaxweyne noqo waxay yidhaahdeen wasiir noqo waxay yidhaahdeen xaq baa kaa maqane orodoo xaqaaga raadso markaasaa haweenaydii ay noqotay mid aan salba dhigayn oon gurigeeda fadhiisanayn oo inta shandad loo dhiibay had iyo habeen socoto oo le shir baan tegaya oon kusii socdaa mid kaleaan ka soo socdaa ilan waa haweeney la yidhi xaq baa kaa maqan ma fadhiisanaysa markaa laakiin xaqiiqadu waxa ay tahay sidaynu gadaal ka tilmaami doonno sida ragga ilaahay xil u saaray ayaa haweenkana xil loo saaray oo xilkooda ugu weyni waa gurigooda iyo ubadkooga sida ragguba ay bannaanka iyo dibadda uga soo shaqaynayaan marka waxay la mid tahay haweeney la yidhi ninka la beratan oo la tartan waxay la mid tahay ninkii oo la yidhi adaa barbaarintii iyo naasnuujintii iyo xadaanadii iyo ilaalintii guriga adaa lagaa rabaa taasay la mid tahay miyaa ninku ay suurtagal tahay inuu ilmihii naas nuujiyo oo wahayo oo isaga la ydhaa xadaanadii adaa waajib ay kugu tahay sidaas oo kale ayaanay haweenaydiina suurtagal ugu ahayn inay xilkii ninka qabato marka khulaasadu waxa ay tahay adduunyada yacni maanta gaaladu waxa ay la rabaan in qolo walba xilkeedii intay ka tagto xil aan xilkeedii ahayn ay qabato walaalayaal waxaan ku soo dhowaanayaa haddii aynu ogaanay islaamku siduu u sharfay haweenka iyo halka uu dhigay bal hadde haweenayda muslimadda ah doorka ama kaalinta ugu muhiimsan ee ay leedahay ayaynu tilmaamaynaa kaalinta ugu muhiimsan ee haweenayda muslimaddii inay ka soo baxdo la rabaa waxa weeyi tarbiyatu alajyaali alqaadima waa kow jiilalka soo socda iyo ubaxa soo koraya ee madax iyo mija iyo culimo iyo mujaahidiin cid walba ay ka soo dhex baxayso kuwaas cidda barbaarinasee tarbiyaynaysaa waa hooyada waxaa la yidhaahdaa waraa'a kulli cadiimin ummun nin kastoo weyn oo qadar iyo sharaf leh ilaa ambiyada iyo rususha ilaa culimada iyo cubaadda ilaa mujaahidiinta yacnii cid kasta ilaa madaxda cid kasta oo magac iyo muuq leh halkuu ka yimid ma cirkuu ka soo dhacay ma dhulkuu ka soo baxay hooyo sharafle ayaa dhashay marka hooyadu nin kastoo qiimale iyadaa ka dambaysa idan hooyadu waa mastarka iyo meesha ay ka soo baxaan hormoodka iyo haldoorka ummaddu haddii hooyadu ay sidaa tahay dee xilkeeda ugu weyni ummaddaa waxa weeyaan midhaha iyo ubaxa u soo baxaya waa inay barbaariso hadday iyadu bannaanka u baxdo oo la yidhaahdo iyadiibaa xaq ka lumay raadinaya xaq ka maqan ma ogine yaa ubadka barbaarinaya jiilka soo baxaya yaa u soo baxaya ee hagaajinaya tarbiyaynaya waa sida maanta gaaladu ay noqotay yacnii qoysaskoodii ayaa burburay dhaqankoodii ayaa lumay bulsho ahaan bay u baaba'een akhlaaq ahaan bay u dumeen markaasay doonayaan ummaddii islaamkana sidaasoo kale inay ka dhigaan kuwo bilaa akhlaaq oo gidaarada seexda ayaa markay noo yimaadaan dee waa gaal cadun baa la odhanaya inta la daba dhaqaaqo ayuu odhanayaa xaqii haweenkan ka hadlaya xaqa dumarka waa in la soo celiyo halkuu xaqa uu raadinaya uu joogaa xaqa lumay ee uu keenayaa muxuu yihi marka hooyada kaalinteeda ugu muhiimsani waa tarbiyatu alajyaali alqaadima walaalayaal ubadku waa nicma ilaahay ninkuu doonuu u hibeeyaa ka u doonana waa u diidaa yahabu liman yashaau inaasan ويhب لmن yشhاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل maن يشhاء عقيما إنه عليم qadير allah wuxuu yihi جل شhأنه ilaahay ninka u doono waxa u siiyaa hablo ninka u doonana waxa u siiyaa inamo ka u doonana hablaha iyo inamadaba waa isugu daraa ka u doonana madhalays baabu ka dhigaayo labada midna ma siiyo waayo inahu caliimu qadiir ilaahay waa cilmi badane awood badan oo wuxuu sidaa u yeelayaa waa cilmigiisa iyo awooddiisa ayay ku salaysan tahay haddaba ubadkaa hibada ah ee ilaahay kuu hibeeyey waa nicmo nicmadaa ku fara aday ilaaha ku siiyena ku mahadi mahadnaqana waxa ka kow ah inaad barbaariso barbaarinta ugama jeedno inaad cunto iyo cabbitaan iyo hoygiis iyo hugiisa aad u daryeesho taasi isu sheegi mayno oo hooye waliba intaa way ka adag tahay waxan cun oo waxan cab oo waxan xidho oo halkan gal intaa waynu ka adagnahay balse tarbiyada aynu u jeedno ee hadhow aad mahadinasee lagu indhaqabowsanayaa waa tarbiyat ruux waa ruuxdiisa inaad rabbi ku xidho waa inaad ilaah iyo rasuulkiisa barto waayo ilmuhu marka allah iyo rasuulkiisa uu garto ee diin ahaan iyo dhaqan ahaan aad u toosiso ayuu adigu waxaad ka mudan tahayna garanaya laakiin isagiiyo ilaahay haddaad isberi weydo oo addoon saalix oo hagaagsan aad ka dhigi weydo adigana kuu samafali maayo ilmo aan allihii abuuray baari u noqoni hooyadii baari uma noqdo aljazaau min jinsi alcamal hooyadu hadday baarinimo doonayso ilmaheeda ilaahay baari ah uga dhigto ha noqdo ilmo ilaahay u dhaga nugul oo salaadiisa ku dadaalaya oo soomkiisa ku dadaalaya oo maalinta uu salaada ka tago aad ku ciqaabto sida maalinta uu iskuulka ka habsaamaba aad ugu ciqaabayso rasuulku waxa u yihi salى اllahu عalayhi wasalam كما في البخاري من حديث أبي هريرة كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وحولي المكستو لا دلو دين جعيل يفدر وناكسن بالله دلا لكن لبدي سوالد أيون با أما يهودي كردغا أما كريستان كردغا أما دبعابد كردغا محل لورن وايا أما مسلم كردغا أو يمسلماني waayo islaamnimada iyo diin jacaylka wuu ku dhalanayaa ee ama waa laga leexinayaa ama waa loo daynayaa nebiguna salى اllahu عalayhi wasalam waxa uu ku yihi fii musnad اlimaami axmed wamustadrak اlxaakim wa sunani abi daawuud min xadiidi cabdilahi bni camr bni اlcaas rasuulku waxa uu yihi salى اllahu عalayhi wasalam muruu أwlaadakum bالصalaaةi wahum abnaءu sabci siniin wadribuuhum عalayha wahum abnaءu cashri siniin wafariquu baynahum fi اlmadaajic waxaad ubadkiinna salaada ku amartaan toddoba jir amarku siiya waxaanad ku garaacdaan toban jir hadday kaga tagaan meesha ay jiibsanayaanna ku kala kaxeeya waxa waalidkii la amray ilmihii toddoba jir salaada in amar lagu siiyo lagu garaaci maayo laakiin toban jir markuu gaadho hadduu salaada ka tago in lagu garaaco markaa ay toban jir gaadhaanna jiifka lagu kala kaxeeyo oo maqsuudka meesha ku jiraa waxa uu yahay dee ilmuhu toban jir markuu gaadho ilan tobankiina wuu sii dhaafayaaye wuxuu usii dhowaanayaa wakhtigii qaangaadhka ama shahwo u yeelanayey markaasi aan shaydaanku shahwo xaaraana ugu yacni qurxin waa in ama hablo sooca ha noqdaan ama inamo sooca ha noqdaan ama hablo iyo inamo wada jira ha noqdaane jiifkii waa in loo kala kaxeeyo oo macnaha furaash keliya iyo buste keliya iyo go keliya inaan lagu kulmin laakiin la kala durkiyo sababtu waxa ay tahay dee ilmihii marka uu seexdo yacni waxa weeyaan qofka hurdaadee qof weyn iyo qof yar isma oga cawradiisii ayaa faydmi karta oo kashifmi karta marada ayaa ka dhici karta ka dhici karta dhinac kasta ayuu isku rogayaa markaa si aan dhibaato laga murugooda u dhicin waa in la kala durkiyo waa aadaab lagu ababinayo iyo akhlaaqiyaad wanaagsan waxaa kaloo rabbi uu yihi subxaanه yaa ayuha اladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara waquuduha الnaasu wاlxijaarة calayha malaa'ikaة khilaadu shidaad laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun kuwa iimaanka laga helayow naftiinna iyo ehelkiinaba naar ka badbaadiya yacnii naftiinna ayaa lagu bilaabay waxa soo raacaya waa ehelkiiyo ubadkiiyo ooridii ibnu jariir aabri tafsiirkiisa waxa uu ku wariyey ibnu cabaas inuu yidhi اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله ومروا أولادكم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي فذلكم وقايتهم من النار وحي ابن عباس ويدي معناها قوا أنفسكم وأهليكم نارا وحوي إلهي طاعدي سكو عمل فلا معاصي ربك إسك إلالية ubadkiinana waxaad amartaan inay wixii la faray la yimaadaan wixii loo diidayna ay ka tagaan taasaa naar ay kaga badbaadayaan cali bnu abi aalibna waxa uu yidhi callimuu anfusakum waahliikum اlkhayra waadibuuhum naftiina iyo ehelkiinaba khayrka bara kuna edbiya ilaahay ubadka waalidkoodiibuu u dardaarmay inay u ilaaliyaan dhaxalka yuusiikum ullaahu fii awlaadikum ilaahay wuxuu idin dardaarmayaa ubadkiinna inaad xaqoodii ilaalisaan hadday dhaxal tahay iyo hadday dheef kala tahayba cabdiraxmaan naasir asicdi waxau ihi aayaddaa isagoo fasiraaya ey awlaadikum yaa macshara alwaalidayni cindakum wadaayic labadii waalidow ubadkiinnu agtiinna ammaanay ku yihiin oo ilaahay baa idinku eegaya faqad wasaakum allahu calayhim litaquumuu bimasaalixihim addiiniyati waddunyawiya ilaahay wuxuu idiin dardaarmay inaad danahooda diineed iyo duunyaba aad u daryeeshaan fatucallimuunahum watu'adibuunahum watakufuunahum can ilmafaasid oo aad waxbartaan oo aad edbisaan oo xumaanta aad ka xakamaysaan rasuulkuna sal اllahu alayhi wasalam wuxuu yihi sida bukhaari ku sugan xadiidka cabdilaahi bni cumar kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati dhammaantiin waxbaa laydin raaciyo ilaaliyaa tihiin nin walba waxbuu ilaalinaya dhammaantiinna waa laydin weydiin doonaa qof walba wixii la raaciye layidhi ilaali falimaamu raacin wamasuulun can raciyatih imaamku ummadaasuu raaci u yahoo layidhi ilaali waana la weydiinayaa racyadii iyo bulshadii uu xukumayey inuu u nasteexeeyey inuu daryeelay iyo inuu dayacay warajulu raacin fii ahlihi wamasuulun can raciyatih ninka waxaa la raaciyey ehelkiisaoo ilaali la yidhi waana la su-aali doonaa inuu ka soo baxayo in kale wاlmarأaةu fii beyti zawjiha raaciyaة wamasuulaة can raciyatiha haweenaydana guriga ninkeeda ayaa la raaciy oo layidhi ilaaliyo daryeel gurigaaga iyo hoygaaga iyo ubadkaaga waana la su-aali doonaa wixii la raaciyey wاlkhaadimu fii maali sayidihi raacin wamasuulu can raciyatih qofka gacanyarahee adeegaha ama shaqaalaha xoolaha sayidkiisii u dhiibtay yacni ninkaa sayidkiisaee maamula xoolaha uu u dhiibtay ayuu raaci ka yahay waana la weydiin doonaa inuu ka soo baxay xilkaa iyo in kale shaahidka xadiidka aynu uga gol leenahay waxa uu yahay wاlmarأaةu fii beyti zawjiha raaciyaة wamas-uulaة can raciyatiha haweenaydu halka la raaciyey meel kalaa loo socdaa maanta oo meel kalaa haweenkii loo faruur xidhay laakiin halka haweenayda la raaciyey waa hoygeeda iyo gurigeeda iyo ubadkeega waana la su-aali doonaa hadday ka dhaqaaqdo y tidhaahdo bannaankaan tegayaa oo xaqiga maqan baan doonanayaa gurigii iyo ubadkii waa la su-aali waxaa rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam kamaa fii muslimin min xadiidi macqil ibni yasaar maa min raacin yastarciihi allaahu raciyatan falam yaxuthaa binusxih ilaa xarama allahu calayhi aljanna ma jiro qof xil la saaro wax la raaciyey oo cidduu mas-uulka ka ahaa aan u nasteexaynoon daryeelin ilaa ilaahay jannada waa ka qadiya haweenayda haddii gurigeeda la raaciyey haddii ubadkeeda la raaciyey haddii zawjkeeda iyo ninkeeda la raaciyo daryeelkiisa iyo khidmadiisa hadday dayacdo waa la su-aali doonaa waxaanay noqon doontaa mas'alo ay jannada kaga qado jahanamana ay ku mutaysato ciyaadan billaah walaalayaal haweenayda acdamu sharafin wa karaamatin lahaa huwa alqaraaru fii beytiha karaamada iyo sharafta ugu weynee haween u soo hoyatay waa inay guryahooda ku ekaadaan oy ku sugnaadaan arrinta si noocaasa anigu maan odhan laakiin rabbi subxaanahu wa tacaala ayaa ku tilmaamay fii kitaabih oo allah waxau ihi jala jalaaluh waqarna fii buyuutikunna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati اluulaa haweenkiiow guryihiinna ku sugnaada guryihiinna ku ekaadoo ku sugnaada ayaa la yidhi oo quruxdiinna iyo jamaalkiinna bannaanka hawla soo banbixina sidii jaahiliyadii horeba ay u soo banbixi jireen ee quruxdooda ay bannaanka u keeni jireen maanta waxaa xaqiiqo ah haweenkii guryaha waa loo diiday oo xataa kuwii guryaha joogay inta gurigii uu qaadi waayey oo daaraddii ay ku fillaan weyday ayaa bannaanka catabadaha ama kaabadaha bannaanka ee shaaraca ay raggu wada marayaan ayaa haweenkii iyagoo safanoo fadhiya aad arkaysaa saad odhanaysaa talow gurigu ma ku fillaan waayey ma kaabadaasaa ku fillaatay bannaanka shaaraca ku taalla waa ayaan darro maanta ayna haysataa walaalayaal gurigu waa sharafta iyo karaamada haweeneyda walidaalik ilaalin la ilaalinaya haweeneyda sharafteeda ayaa guriga joog loo yidhi ileen bannaankii waraabo walba wuu u soo baxayaa laakiin maadaama qiimo iyo qadar ay leedahay gurigaaga ku qarsoonow baa la yidhi ilaalinta haweeneyda la ilaalinaya darteed ayaa loo xarimay haweenayda nin ajnabi ka ah oo gayaankeedoon maxram u ahayn inaanu la gaar noqon oo saxiixeynka waxaa ku sugan xadiidu ibnu cabaas inuu nebigu yihi laa yakhluwanna axadukum biimra'atin ila maca dii maxram midkiin haweenayuu la gaar noqon maxramkeedii oo la socda mooye waa ilaalin sharafteedi iyo dhowrsoonaanteedi iyo karaamadeeda la dhowrayo ilaalin haweenayda la ilaalinayo ayaa loo xarimay inay ragga ajnabiga ah ku milanto ay dhex gasho oo sunani abi daawuud waxaa ku sugan xadiidu abi usayd alansaari أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد واختلط الرجال مع النساء واختلط الرجال والنساء في الطريق waxau saxaabigaasi yidhi waxaan maqlay rasuulka oo isagoo masaajidkii ka soo baxay oo raggii iyo dumarkiina waddada ay ku kulmeen ayaa nebigii haweenkii waxa uu ku yidhi istaakhirna fainahu laysa lakunna an taxquqna اطariiq waxau yidhi haweenkiiow dib uga joogsada ragga waayo xaq uma lihidin waddada barhtankeeda inaad isku soo qaadaan waxa uu nebigu yidhi calaykunna bixaafaati turuq waxaad laasimtaan haddaad haweenkii tihiin waddada cidhifyadeeda iyo koonaheeda laasima fa kaanat ilmar'atu taltasiqu biljidaar waxay haweenaydu ahayd maalintaa wixii ka dambeeyey markay masaajidada yimaadaan iyagu shawaaric iyo suuqyo may dhex meeraysanayne waxay markay masaajidada ka noqonayaan waxay ahayd haweenaydu mid jidhkeeda iyo jilbaabkeeda gidaarada ku dhejisa siday koonaha ama cidhifka u marayso xataa ina thawbahaa layatacallaqu biljidaari min lusuuqihaa bih ilaa marada gidaarku uu ka qabsado siday isugu dhejinayso maantana haweenka maanta jooga aakhiru zamaankan haddaanad adigu waddada barhtankeeda uga baydhin kaa baydhi maaya barhtanka ayay isku soo qaadaya waa adduunyo la dhalan rogay oo dadkii xishoodka iyo kala dambaynta iyo asturnaanta laga rabay ay waxa weeyaan loo diiday oo ay ka dhex baxeen waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku yidhi fii kitaabihi alkariim waidaa sa'altumuuhunna mataacan fas'aluuhunna min waraa'i xijaab xataa dan iyo muraad haweenkii haddaad ka yeelataan oo wax weydiinaysaan xijaab gadaashii wax ka weydiiya saxiixeynkana waxaa ku sugan xadiidu cuqbat bni caamir inuu yidhi rasuulku iyaakum wadukhuula cala annisaa war waxaan idinka digayaa haweenka inaad iskaga gashaan faqaala rajulu min alansaar nin ansaariya wuxuu yidhi afara'ayta alxamwa yaa rasuula allah rasuulkii allow bal waxaad ka warantaa dumaashiga waa ninkii gabadha qabay walaalkii iyo ilmaadeeradii iyo xigtadiisii qaala alxamwu almowt waxau rasuulku yidhi kaa dumaashigaad ku sheegaysaa isagu waaba geeriya nololba ma aha culimmadu waxay ku fasireen macnaha waxa geeri loo yidhi ninka ajnabigeen reerka ka tirsanayni reerkii hadduu u soo galo dadka ayaa ku baraarugayo oo odhanayo war ninkani meesha muxuu ka doonayaa markaa qofka ajnabiga ee reerka ka durugsan wax badani uga suurto geli maayaan inuu halkaa ka fuliyo laakiin ninkan ay ninka walaalaha yihiin ama ilmaadeerka yihiin dee hadduu gurigii galo uu toban jeer ku noqdo la isweydiin maayo waayo waxaa la odhanayaa dee reerkuu ka tirsan yahay haddaanu ilaahay ka baqanayna dee reerkii wuu fasahaadin karaa oo foolxumo ayaa ka dhici karta halkaa marka maadaama kaa reerka ka tirsan waxa u suurtogelayaa aanu cid kale u suurtogelayn kaasi waaba geeri ayuu yidhi innakana gogasha u dhig biyaha u dhig soo dhowee waabay ka hortegaysaa islaamtu marka xaqiiqadu waxa ay tahay wax badan oo curfigeenna iyo dhaqankeeda dhaqankeenna ku fudud sharciga marka loo bandhigo waa culus yahay sharciguna had iyo jeer waxyaabaha dhibaatadu ka imanaysa wuu ka hortagaa intii hadhow la calaacali lahaa islaamku sida uu haweenka u ilaaliyey yacnii iyo karaamada uu siiyey darteed ayaa ragga iyo dumarka loo kala durkiyey oo nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu lahaa kamaa fii muslimin can abi hurayra khayru sufuufi اnnisaai aakhiruha wa sharuha awaluha haweenka sufuuftooda waxa ugu khayr badan kan ugu dambeeya waxana ugu shar badan kan ugu soo horeeya waxay culimmadu ku sababeeyeen ka u dambeeyaa waa ka xagga ragga ka fog ka ugu soo horeeyaana waa ka ragga ugu soo dhow markaa kaa ragga u dhow baa ugu shar badan safkooda kaa ka ugu dambeeye ka fogina waa ka ugu khayrka badan mar walba haweenka iyo ragga sidaasaa loo kala durkiyey bal nebigu waxa u ihi salى اllahu عalayhi wasalam kamaa fi sunani min xadiidi bni cumar laa tamnacuu nisaءakum اlmasaajid wa buyuutuhuna khayru lahun war haweenka masaajidada ha u diidina inay ku soo cibaadaystaan laakiin waxaad ogaataan guryahoodaa uga khayr badan masaajidada sidaa darteed ayaa haweenayda jumcuhuna aanu waajib ku ahayn jamaacaduna aanay waajib ku ahayn oo gurigeeda ay ku tukan kartaa mar walbana salaada iyo cibaadada gurigeeda ayaa ta ay bannaanka ula soo baxda uga khayr badan ilaalinta haweenayda la ilaaliyo darteed ayaa la diiday inay maxram la'aan socoto ku gasho maanta qaaradaha adduunka isaga gooshaan oo cidi maxram isma weydiiso laakiin nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi sida saxiixaynka ku sugan xadiidka cabdilaahi ibnu cabbaas laa tusaafir ilmar'atu ilaa maca dii maxram haweenaydu yay socotayn maxram la'aan faqaala lahu rajulu yaa rasuula allah ina imra'atii kharajat xaajatan wa ini ktutibtu fii ghaswati kada wa kada nin ayaa yidhi rasuulkii allow haweenaydaydii xaj bay u baxday anna duulaanka caynkaas iyo jihaadkaasa laygu qoree maxaan yeelaa qaala inطaliq faxuja maca imra'atik waxa uu nebigu yidhi war orodoo haweenaydaada la soo xaj jihaadkana iskaga hadh hadda waa laba ruux oo mid walba cibaado u anbabaxay haweenaydiina xaj bay u anbabaxday ninkiina jihaad haddii cid loo ruksaynayo loo fasaxayo maxram la'aan kaasaa loo fasixi lahaa oo la odhan lahaa adiguna jihaadkaaga iska tag adiguna xajkaaga orodoo iska qabo nebigu jihaadkii ninkii intuu ka reebay ayuu yidhi haweenaydaada maxram u noqo waxaa halkaa laga qaadanayaa haweenkii inay maxram la'aan safraan inay xaaraan tahay iyagaana lagu dhowrayaa oo sharaftooda iyo karaamadooda lagu ilaalinaya waayo haweenka abuurka alla abuuray yacni waa jinsi dabacsan oo waxa weeyaan u nugul dhibaatooyinka oo jilicsan oo in la dhowro oo hareeraha laga taagnaado u baahan walaalayaal waxaynu tilmaannay haweenku inay gurigooda joogaan inay sharafta ugu weyn tahay guriguna ahmiyad weyn ayuu leeyahay waxaana tarbiyada ubadka ka kow ah islaaxulbeyt guriga ilmuhu ka soo baxaya in la hagaajiyo ilmaha aynu qur-aanka u dirayno ee qur-aankii baynu ku karilaanayda aynu hayno dib ma u eegnay guryaha ay ka soo baxayaan waxaa laga yaabaa hees iyo muusig inuu ka baxayo hadhiyo habeen waxaa laga yaabaa suwar iyo waxyaabo tasaawiir iyo albane inay yaallaan waxaa laga yaabaa guriga inaan qur-aan iyo ilaahay xuskiisa lagu oogin waxaa laga yaabaa gurigaas wax badan oo ilaahay ka cadhoonaya inuu ka buuxo marka barbaarinta ubadka waxaa ka kow ah in guryaha laga sifeeyo wax kastooo ilaahay cadho gelinaya laguna camiro wax kastooo ilaahay raalli gelinaya marka ugu horeysa yacni hooyadu barbaarinta ubadka ay barbaarinayso waxaa ka kow ah guriga ay ubadkeeda ku barbaarinayso inay ku camirto ilaahay dikrigiisa iyo taacadiisa waxaa ugu horeeya waa qur-aankii iyo xuskii rabbi iyo salaadihii iyo sunnadii ilaahay waxaa uhi iyadoo haweenkii nebi maxamed lala hadlayo haweenka kale muslimaadkuna ay waxa weeyaan kaga dayanayaan oo ay kula mid yihiin wadkurna maa yutlaa fii buyuutikuna min aayaati illaahi waalxikma waxaad xustaan waxa guryihiinna lagu akhrinayo ee kitaabka iyo sunnada waxaa la rabaa guryaheennu inay guryihii nebi moxamed iyo asxaabtiisoo kala noqdaan oo kitaabka ilaahay lagu akhriyo oo sunnaha nebiga lagu akhriyo oo nuurka islaamka iyo diintu gurigaaga waa inuu ka shidhnaado oo aanu guri madow oo dam ah waa inaanu noqon waxa uu rasuulku yidhi salى اllahu عalayhi wasalam kamaa fii muslimi can abi hurayra laa tajcaluu buyuutakum maqaabira ina shayطaana yanfiru min albeyti aladii tuqra'u fiihi suuraة اlbaqara guryihiina xabaalaha ka yeelina shaydaanku guriga suuraةulbaqara lagu akhriyo wuu isaga cararaa maanta waxaynu in badan ka cabannaa shayaadiinta iyo jinka dhibaatadooda laakiin waa markaynu ka durugnay ilaahay digrigiisii waa in guryaha suuratulbaqara iyo adkaarta iyo qur-aanka lagu akhriyo oon xabaalo laga dhigin ilaan xabaal qur-aan lalama tage waxaa kaloo rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam kamaa fii xadiidi ibni cumar ijcaluu min salaatikum fii buyuutikum walaa tattakhiduuhaa qubuuraa salaadiinna wax ka mida guryihiinna ka yeelo ku tukada xabaalanaha ka dhigina salaadaa loo jeedaa raggii waa inay ku sunnaystaan ilan faralkii waxaa waajib ku ah inay jamaca iyo masaajidada la tagaane dumarkuse dee waajib iyo sunnaba waa ku tukanayaan waxaa kaloo rasuulku yihi salى اllahu عalayhi wasalam kamaa fii muslimi min xadiidi zayd bni haabit عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة waxaad laazimtaan guryihiinna inaad ku tukataan waayo ruuxa salaadiisa waxa ugu khayr badan ta gurigiisa uu ku tukado faralka mooyaane macnaha waxaa loo jeedaa waxa maqsuudka iyo muraadku uu yahay yacni faralkii dee waa in masaajidka raggu ay ku soo tukadaan laakiin sunnaha laakiin sunnuhu waxa uu noqonayaa yacni guriga ayaa ku fadli badan masaajidka waad ku tukan kartaa laakiin gurigaa ku fadli badan waxaa kaloo guryihii markaa lagu islaaxinayaa markaa salaadii iyo dikrigii iyo qur-aankii lagu camiro waxaa kaloo raacaya in guryaha laga sifeeyo muxaramaadka heesaha qalabka muusikada aflaamta xunxun wax alla wixii dhaqan xume iyo dhibaato leh gurigii waa in laga sifeeyo waayo guryaha waxaasi ku camirani waa guryo kharaab ah oo cuquube iyo cadaab halis ugu jira nabiguna sala allahu calayhi wasalam waxa u ihi laa tadkhulu malaaikatu beytan fiihi kalbun walaa suura malaa'igtu ma soo gasho guri ay ku jira ama taswiire ay taallo gurigaaga ayna ka ilaali tasaawiirna ka ilaali haddii kale malaa'ikaturaxmaan kuu soo geli mayso ee shayaadiin baa kuu soo buuxsami waxaa kaloo saxiixaynka ku sugan xadiidu saalim can abiih man iqtanaa kalban ilaa kalba saydin aw maashiyah fainahu yanqusu min ajrihi kula yowmin qiraataan ninka ay carbista ee guriga ku haystaee ku kaydsada ilaa ay uu wax ku ugaadhsanayo ama xoolaha ama zaraca u ilaalinayo mooyaane waxaa ajarkiisa maalin walba ka nuqsaama laba qiraad macnaha waa ajar iyo abaal yacni laba buurood oo kale laaleg qadarka waayo qiraataanku waa laba buurood oo waaweyn oo kale miyay kaa go-daa maanta adoo marka horeba tacabkaaga iyo camalkaaga iyo cibaadadaadu ay kooban tahay maalin walba intaasoo ajara in lagaa gooyo oo uu kaa nuqsaamo waa maya khulaasadu waxa ay tahay yacni ayga haddii dan iyo xaaja ama daruura ay keensato sida ka lagu ugaadhsanaya ama wax ilaalinaya ee looga maarmi waayey cabsi jirta darteed wax dhibaato a ma leh laakiin in sida gaalada loo dhaqdo loo rabaysta ayda oo guryaha iyo beeraha iyo meheradaha lagu haysta ay sida gaalada dhaqanka u a waa arrin xaaraanuun bannaanayn ajarkaaga iyo cibaadadaadiina wax ka goynaysa dembina uu kaaga socdo ajarkaagina uu ku nuqsaamayo gaalo in lagu daydana waa xaaraan oo dee nebigu waxau ihi man tashabbaha biqowmin fahuwa minhum ninka qole isku ekaysiiyaa iyaga ayuu ka mid yahay ay la korsado oo la barbaarsado waa dhaqan gaalo ee dhaqan islaam ma aha walaalayaal waxaan ku soo ururinayaa doorka ugu muhiimsan ee haweenka muslimaadka saaran waa inay culayska saaraan xilka guriga iyo barbaarinta ubadka soo baxaya waayo waxa madax noqonaya ee mujaahidiin noqonaya ee culimo noqonaya ee waxgarad noqonaya waa ilmaha hooyoy adigu aada dhalayso yacnii ilmaha ay hooyadu dhalayso ee waxa weeyaan hooyadaasi ay barbaarinayso ayaa noqonaya ka ummaddaa hoggaanka iyo zimaamka u qabanaya mar haddii xaalku sidaa yahay dee waa inay culayska halkaa saaraan waxaa kaloo kaalintii haweenka ka mid ah almar'atu lmuslima tatacallamu diin allah wa tacmalu bihi wa tadcuu ilayh haweenayda muslimadii ilaahay diintiisa way baranaysaa waanay ku camal falaysaa dadkana way ugu baaqaysaa kow waa inay barato maaha inay tidhaahdo anuu hooyaan oo guriga gurigun baan fadhiyaayo waxma baran karo gurigeeda ayay ku baran kartaa oo cajaladaha iyo kutubta iyo wax walba ay ugu imanayaan masaajidka ku xiga ayay ku baran kartaa macadka ugu dhow bay ku baran kartaa yacni maanta wasaa-isha iyo qaababka wax loo bartaa way badan yihiin hooyadii waa inay ku dadaasha inay wax barato si ay wax u barbaariso cilmigu waa mid qiimo badan qul hal yastawi aladiina yaclamuun waladiina laa yaclamuun dadka cilmiga leh iyo kuwa aan lahayn miyay siman yihiin labadaasi ma sinna way kala sareeyaan ilaahay baa culimada kor u qaaday in allaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaama wayadacu bihi aakhariin yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat waxa camalka iyo dhaqanka cilmiga ay hooyadu ku camal falaysa ka kow ah inay xijaabato oo haweenka muslimaadkii jidhkooda qiimaha badan iyo quruxdooda waa inay qariyaan oo ragga ajaanibkaa aanay bannaanka u soo dhigin si aan loogu fidnoobin oo foolxumadu aanay u fara badan waa inay xijaabtaan waa inay haweenaydu cilmigaa ay baratay ee nafteediina ay ugu camal fashay dadka jaarkeeda ama la jinsiga ama haweenka la midka ah waa inay ugu baaqdo oo haweenaydu yacni dacwadda ay qeybteeda ka qaadato waayo dacwaddu waa mid qiimo badan waman axsanu qowla miman dacaa ila allah wacamila saalixan waqaala inanii min almuslimiin yaa ka hadal wanaagsan ruuxa ilaahay xaggiisa dadka ugu baaqa cid alla cid ka hadal wanaagsani ma jirto ee yidhaahda anigu kuwa muslimiinta alle u hoggaansamaan ka mid ahay qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiira ana waman itabacanii wasubxaana allahi wamaa ana min almushrikiin waxaa la yidhi nebi allow waxaad ku tidhaahdaa tani waa waddadaydii iyo dariiqaygii ilaahay xaggiisaan dadka ugu baaqayaa anoo cilmi iyo caddaan kaga sugan waxaan dadka ugu yeedhayo oo dacwaddu cilmi waa inay ku salaysan tahay haddii kale waad la ambanaysaa oo waad la habaabaysaa yacni waa inaad ku baaqaysaa calaa cilm ana waman itabacanii wasubxaana allahi wamaa ana min almushrikiin waa inaad ikhlaas iyo mutaabaco aada ku sugan tahay walaalayaal waxaan ku soo ururinayaa haweenayda muslimadii tactazu bidiini rabbiha wa tu'hiru اlukhra cala اddunya yacni waxa ay kaalinteeda iyo doorka muhiimka ay qaadanaysa ka mid ah inay diinteeda ku cisowdo oo meel kale aanay u hanqaltaagin bari iyo galbeetoona waayo maanta haweenkii waxay ku halaagsameen inay meel kale u hanqaltaagayaan oo ay moodayaan sharaftoodii meel kale inay taallo laakiin xaqiiqadu waxay tahay sharafta haweenaydu diinteeday ku jirtaa hadday diinteeda ka durugtana way dulloobaysaa waa inay aakhiradeeda adduunyadeeda ka doorbido ciziga iyo sharaftana ilaahay diintiisa waa inay ka raadiso man kaana yuriidu alcizata fa ina alcizata lilaahi jamiica ruuxa sharaf iyo qiimo iyo wanaag doonayo cizi oo dhan ilaahay baa iska leh ilaahay ninka aeeca ayuun baana cizoobaya walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun allah baa iska leh cizada iyo rasuulkiisa iyo inta rumaysay munaafiqiintuse garan maayaan walidaalika yaa cumar ibnu lkhaaab wuxuu lahaa naxnu qowmun acazana allahu bilislaam famahma btagayna alcizata min gayrihi adalana allah waxaanu nahay dad ilaahay islaamka ku sharfay meel aan diinta ahayn cize haddaanu ka doonana ilaahay waana dulaynayaa waa ta maanta muslimiinta haysata markay gaalo wax moodeen ay gacmaha hoos dhigteen ee ay moodeen sharaftu inay xaggaa jirto ayaa dulli ilaahay dhakada u ka saaray dulligaana ilaahay ka qaadi maayo siduu nebigu sheegay xataa tarjicuu ilaa diinikum ilaa diintiina aad dib ugu laabataan man yurid alciza falyutic alcasiiz qofka cize iyo sharaf doonayo ilaaha casiiskae cizadu ay gacantiisa ku jirto allaha ateec waayo cizadu daacada iyo diinta ayay ku jirtaa dulliguna waxa uu ku jiraa diinta oo laga durko walaalayaal waxaan ku soo ururinayaa haweenka sharaftoodu iyo cizadoodu ilaahay diintiisa ayay ku jirtaa islaamkuna haweenka wuu sharfay oo karaamo ayuu siiyey waxaa loo baahan yahay haweenku inay ku qancaan ay hoos u eegaan sharafta diintoodaee alla uu siiyey inay ka jeedsadaan baaqiyada bannaanka uga soo yeedhaya iyo shaydaanka iyo gaalka la socda ee u gacan haadinaya inaanay dhagu dhigin inay kaalintooda rasmiga a qaataan oo ubadka iyo jiilalka soo baxaya ay barbaariyaan taas ayaa aada iyo aada munaasab ugu ah haweenkuna markii ay guryaha ka baxeen ayaa ummadda islaamka halaaggii ugu horreeyey u soo hoyday sharaftooduna waxay ku soo noqonaysaa inay haweenku hoygooda dib ugu soo noqdaan oo kaalintooda muhiimkaa ay qaataan oo sharafta diintooda ay hoos u eegaan oo gaal iyo wixii waxa weeyaan hoos socota aanay dhag u dhigin wafaqa allahu ljamiic lima yuxib wayardaa wsala allahuma wslama cala nabiyina muxamed wcala aalihi wsaxbihi wslem walxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin